Wednesdays at 1900 UTC.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo weliba boggeena v o a somaly com ramadan wanaagsan dhegeystayaal waa aroornimo talaado ah sagaalka bisha abriil sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka saacadda afrikada bare waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mida doorka ay farsamada casriga ahee ka qaadato amniga iyo cadaaladda runtii kamarada waxna nagu ogaadeen from bilow ilaa dhammaad cadaymo taasaa ugu filan marka wax walba waxaa la helayaa xogti meesha ka bilaawata meesha ku dhammaatay oo cadaymihii oo saxa oo wixii life loo arkaayo marka wax badanay ka badashay isbeddelka oo xagga amniga waxaan dhahayaa boqolkiiba oo sagaashan caddaynta ugu fiican waaye oo la ogaan karo
waxaa kaloo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha israa'el oo mar kale ku celiyey inuu duulaan ku qaadaya rafax xilli ay qaahira ka socdaan wadahadallo xasaasi ah waxaa kaloon idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee ciidda sidoo kalena qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwo kaloo xiisala ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ciidamada israa'el ayaa sheegay isniintii shalay inay fuliyeen duqeyn dhinaca cirka ah oo ka dhacday koonfurta lebnaan waxayna intaasi ku dareen in ay dileen sargaal sare oo ka tirsan ururka xisbullah israa'el ayaa ku eedeysay sargaalka ay dileen oo ay ku magacaabeen cali axmed yaasiin inuu ka tirsanaa ciidamada lagu magacaabo redwan isaga oo weeraro kala duwan ka fuliyey waqooyiga israa'el ururka xisbullah ayaa shaaciyey dhimashada mid ka mida saraakiishooda oo isla magacan wata hase ahaatee faahfaahinintaasi ka badan ma aanay bixin ciidamada israa'el ayaa sidoo kale weerar ku dilay laba qof oo kale weerarada dhinaca xuduudda ee u dhexeeya ciidamada israa'el iyo xisbullah ayaa soo noqnoqonaya tan iyo lixdii bilood ee u dambeysay ee uu socday dagaalka khaza militariga maraykanka ayaa sheegay in gelinkii dambe ee isniinta in ay burburiyeen gantaalada xutiyiinta ee yemen iyo diyaarad aan duuliyo lahayn oo ay dagaalyahanadu ku garaaceen baddacaas taliska dhexe ee maraykanka ee loo soo gaabiyo sencom ayaa sheegay in duqaynta koowaad ay u geysteen laba gantaal oo ay xutiyiintu leeyihiin kuwaasoo diyaar u ahaa inay gantaaladan ridaan iyo sidoo kale saldhig dhulka ah oo laga hagaayay lama soo sheegin wax khasaare ah oo gaaray maraakiibta gobolka yaala sentcom waxay sidoo kale sheegtay in gantaal nuuca balistiga ah oo maraakiibta lagu rido loo ganay dhanka markab nuuca xamuulka ah oo lagu magacaabo m v hope island islamarkaana markabkani waxaa laga leeyahay dalka talyaaniga wuxuuna ku sugnaa jasiiradda marshall ee u k laga leeyahay iyadoo uu gelbinayay markab isbahaysigu leeyahay oo ku sugan gacanka cadbeed lama sheegin wax dhaawac ama khasaaraha oo ka dhashay dhacdadan wakaaladda howlaha ganacsiga badaha ee boqortooyada ingiriiska waxay sheegtay axaddii inay hesho warbixin ku saabsan in gantaal uu ku dhacay biyaha meel u dhow markabkan oo yaalay isla aagaasi xuutiyiinta ayaa qaaday weeraro badan oo ay ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta ku sugan badda cas iyo gacanka cadmeed olole ay ku sheegeen inay ku garab taagan yihiin falastiiniyiinta oo uu ku jiro dagaalka israa'il iyo xamaas ee marinka khaza weeraradu waxa ay ku qasbeen shirkado badan oo maraakiib ganacsi ah inay beddelaan dariiqyada si ay uga fogaadaan gobolka oo ay u qaataan waddo dheer oo dhinaca afrika ah taasoo ugu kacaysa qiimo aad u badan halkaad nagala socotaana waa v o a washington tiknolojiyadda casriga ah waxay keentay in dunida ay xal u hesho dhibaatooyin dhowra oo amniga uu ka mid yahay dunida hore u martay ayaa u adeegsata muuqaalduubayaal casri ah inay kula socdaan amniga wadooyinka garoomada diyaaradaha xuduudaha iyo sidoo kale ganacsiga waxaa kaloo loo adeegsadaa muuqaalduubayaashani in lagula socdo goobaha bixiya adeegyada kala duwan soomaaliya ayaa hadda ka mida dalalka amniga u adeegsanaya muuqaalduubayaashan casriga ah warbixintani waxaan ku eegayaa sida ay tiknolojiyadda casriga ah gacan uga geysanayso amniga iyo cadaaladda soomaaliya waxaa maalmihii ugu dambeeyey jiray in maxkamadda ciidamada iyo maxkamadaha kaleba la horkeenayay maragfur iyo cadeymo loo adeegsaday tiknolojiyadda casriga ah waxaana ka mid ah lacagaha bangiyada ee taleefanada lagu kala diro dabagal lagu sameeyey fariimaha qofku diro iyo tan ugu muhiimsan oo ah muuqaalada ay duubaan kaamarooyinka casriga ah ee c c t v bal nala dhagaysta qaar ka mida saraakiisha amniga iyo dacwad oogayaasha oo adeegsanaya cadeymaha duuban ee eedeysanayaal la hor keenay maxkamadda ciidamada waa gaari saarif ah loogu talagalay inuu waxaasoo gaadeed ah iyo intaasoo qof ah iyo guryahaasoo dhan iyo deegaankaasoo dhan ay ku basbeelaan bay waxaana ka dambeeyay ama taargetkan iska lahaay ka lahaayeen garaad iyo asadheere ama guuleed eedeysanaha sagaalaad iyo eedeysanaha koowaad ayaa iska leh saaraftu waa taas afarnaaca soo shidaysa soo socoto tartiib u socon halkaasaa la dhigayaa sababta golada yar xooli kuma soo gal karo taas usoo istaaga markuu saa usoo istaago waa qarxi u dhici doonaa waa aragtaa saariftaas waardiyaha markuu u yimaado ayuu isku qarxinaya badhanka qabanaya sisti camera xataa waa isla goynaya muuqaalada la soo bandhigay ayaa qaarkood waxay muujinayeen qaraxyo toosa eedeysanayaal falkii loo soo xiray fulinaya iyo qaraxyo qaarkood burburiyey qalabkii duubay cabduqaadir ciise cali waa wariye ka howlgala warbaahinta dowladda waxaana uu inta badan ka soo waramaa dacwadaha ay qaadaan maxkamadaha ku yaala muqdisho waxa uu ka waramayaa sida adeegsiga teknolojiyadan cusubi uu u kaalmeeyey amniga iyo cadaaladda muddo hadda laga joogaa yacni ku dhawaad sagaal sanaan aan goobjoog u ahaa dhegeysiga maxkamadaha gaar ahaan maxkamadan ciidamada dembiyada ka dhex dhaco yacni dembiyada lagu qaaday ee dalka ka dhaco ee eeda soo gaaro muddooyinkii dambe marka maalinba maray joogtay oo maalinba heeraa la joogay muddooyinkan dambe in la isticmaalo yacni waxa exhibitka ee dhahaan hay-adaha amniga ama falkaasi wax kasta oo raaco oo maxaan ku irahdaa tuulis ah oo loo adeegsaday ama la adeegsaday in la keeno maxkamadda horteeda marka xiliyadan dambe dee waa waa la hormaray dadkuna dee advanced ay noqdeen waxay wax la qabsanayaan maalin maalinba maalinta ka dambeyso waxa hareerahooda ka jiro arrinta ku saabsan kaamerooyinka iyo transactionada dhaqdhaqaaqa lacageed iyo maxaan ku yidhaahdaa xitaa bulshadeeda mararka qaar markoodii hore maysa isticmaali jirin in taleefanadooda ay voice recording samaystaan kool kastoo ay ka baxaan ama maxaan ku yidhahdaa waxyaaba raada taleefonkooda ay ka tagaan waa la hormaray ciido kale iyo dowlado kale iyo hay-ada kaleba ha loo kaashto oo cid kasta oo caawinayso soomaaliya ha caawiso laakiin dee meel fiicana laga joogaa markan in ugu yaraan la heli karo qofka dhaqdhaqaaqiisa waxaan hadda qofka lagu sheegayo ugu yaraan in lala xiriiri karo oo la dhihi karo waxaa isticmaashay telefoon xilligaas lacag xilligaasaa dirtay yani meel hebel xilligaasaa martay qofkan xilligaana wada xiriirteen muuqaalduubayaashan casriga ah ee lagu xiray magaalada muqdisho ayaa kasakow in loo adeegsanayo cadeymo iyo aqoonsi waxaa kaloo ay gacan ka geystaan amniga magaalada al-shabaab ayaa horey ugu hanjabay milkiilayaasha goobaha lagu xiro kaamarooyinkan oo ay ka mid yihiin goobaha ganacsiga waxaana ay isku dayeen in ay weeraraan meelaha qaar laakiin hadda waxay u muuqdaan inay inta badan magaalada gaar ahaan goobaha ay dowladdu ku xoog badan tahay iyo agaaraheedaba lagu guulaystay in ay si rasmi ah uga shaqeeyaan xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheikh waxa uu qabaa in muuqaalduubayaashan casrigaii ay amniga magaalada gacan ka geysteen sidoo kalena ay dadku wax badan ka barteen sida ay u howlgalaan kooxaha dembiyada geysta ammaanka wax badanay ka bedeleen bikaas hadda wax walbo dhaco bruufa lahaaya meesha ka bilowdeen meesha ku dhammaadeen dadkii ku lug lahaa iyo wax walba la helaya waa caddayn cad oo marka hore waxba magaalada ka dhici jira wixii dib looma raacin jirin waxba lama heli jirin bruuf hadda waxay caddaynaysaa tallaabo kastoo amni xumo oo dhacdo in la raaco bilow ilaa dhammaad oo la helo dadka ku lug lahaa marka hadda kiiska ugu dambeeya dhacdadii s y l hoteelka runtii kamarada waxna lagu ogaaday from bilow ilaa dhammaad cadaymo taasaa ugu filan marka wax walba waxaa la helayaa xogta meesha ka bilaabatay meesha ku dhammaatay oo cadaymihii oo saxa oo wixii life loo arkaayo marka wax badanay ka badashay isbedelka oo xagga amniga waxaan dhahayaa boqolkiiba oo sagaashan cadaynta ugu fiican waaye oo la ogaan karo horena soomaaliya aada looguma kamar lama isticmaali hadda laakiin qurbo oo kale aada loo isticmaala wadamada qurbo oo dhan waxaa ilaaliya kamara ilaaliso kasakow in muuqaaladan ay yareeyeen dembiyadii kala duwanaa ee dhici jira iyo in ay noqdeen cadaymo loo adeegsan karo maxkamadda horteeda waxaa intaasii dheer in warbaahinta kala duwan sidoo kale ay u fududaysay tabinta xogaha iyo xukunada maxkamadaha sida uu sharxaya cabdiqaadir ciise cali oo ah weriye inta badan tabiya dacwooyinka iyo xukunada maxkamadaha wax badan oo sheekooyinka waxaa ku dhisi jirnay annaga dareenka halkan lagu cabiro annagoo wax kala haysanin macnaha oo dadku halkan maxdarka marka maxkamadda la joogo siday wax u fasiraan keliyaan qaadan jirnay oo codkooda aan isticmaali jirnay waxaa laga geli jiray wax badan oo hal abuura inaan dareenka meeshaan ka jiraa cabirno laakiin hadda maadaama la helayo ashyaadii iyo waxyaabihii dembigaasi lagu galay islamarkaana si yacni oo cilmi ah loo soo caddeeyo mararka qaarna kaamerooyin amniyii c c t v la helayo xataa noogama baahno inaan halabuur badan sameyno oo aan adeegsiga muuqaalduubayaashan iyo sidoo kale tiknolojiyadaha kala duwan ee ay ka mid tahay lacagaha telefoonada lagu dira iyo fariimaha ayaa noqday hanaan loo maro caddaynta iyo maxkamadeynta dadka geysta dembiyada kala duwan sidoo kalena waxay kaalin ka qaadan karaan wanaajinta amniga iyo cadaaladda halkaad nagala socotaana waa v o a washington iyadoo maalin qura ay ka dhiman tahay ciidda soonfur waxaa suuqyada magaalada muqdisho ka socda mashquul badan goobaha ganacsiga ayaa furnaaday ilaa iyo waaberiga hore laakiin weli waxaa jira cabasho la xiriirta dhaqaale yari salka u ah sicir bararka jira dhinaca kale waxaa jira qoysas aan awoodin inay dharka ciidda u gataan caruurtooda waryaha v o e da cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ka soo diray suuqa xamarweyne ee magaalada muqdisho
halkan waa suuqa weyn ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir qiyaastii waa kowda habeennimo xidhiiri xooggan ayaa ka socda oo meel aad marto waa yar tahay inaad hesho hooyooyin carruur gacmahooda ka wada iyo weliba dad u soo dukaamaysi doontay bacadlayaasha kala duwan ee suuqan xamarweyne ayaa cidhiiri ka dhigaya meel walba waxay dadku u diyaargaroobayaan maalmaha ciidulfitri almubaarak oo inagu soo fool leh waa maalmo ay si weyn u farxi doonaan guud ahaan muslimiinta ku nool dunidan dacalladeeda maadaama ay soo guteen waajibaadkii bisha barakaysan ee ramadaan
anigaas waxaan joogaa carwa hargeysa ku taala xamarweyne iinku si fiican buu socdaa jaamka dhisidka naga dhacay waad arkaysaa dadku hii bay ku jiraan hadda weli laysma gaadhin ayadoo cishaagii makaanasa hadda laga soo baxay jaamka socda waad aragtaa maasha allah iidda waa dugu fiicnad waay
halkan saaxib ganacsi baa ka socda ganacsigii iiddaa ka socda alaabta aad baa nagula iminayaa dharka mooha la dhahaa ayaa si aad iyo aada u socda oo xayeysiisa dharkii u dambeeye weeye dharka aan yacni sanadkan wiilashaan dharkaa ku iidin ma iidin mooha la dhahaa waa dharka nagu yacni iibka faraha in kastoo cidhiiri xoogla uu ka jira suuqan haddana ganacsatadu waxa ay tilmaamayaan in marka loo barbardhigo ciidihii hore ay hadda wax badan isbeddeleen sababo la xidhiira qarashka dadka ay haystaan oo aad u yar iyo weliba sicir bararka oo aad u xooggan wallaahi miyaho sanadka hore iyo sanadkan waxaa u malaysaa inuu sanadkan aad u liito sababtoo ah dadka socodkooda waa badanya laakiin kabashadooda ma badno ha dhaqaala daro jirto darteed sawaxankan iyo socodkan habeenka arkay ma ogiye maalintii meeshaan waa waxaa jooga keliya dadka oo badeecadaha u yaalaan ma ogiye dad wax kadanaayo mala arkaayo
anaka xaraash leeyahna ma fahmaysaay laakiin ciidahan ganacsiga waa liitaay ciidihii horaa fiican maasha allah waxaan sheegna dembi magaalada jaam waa xiligi iidda oo labada habeen ama saddexda habeen u dambayso jaam waaye markaa hoganaysataa bajaajooyinka xaafadaha waxaa ku tagay sagaal dolar siddeed dolar aa ku tagaysaa waana jaam
toban sac koo iyo toban sac ay dadku hooydaan waxay soo galaan salaada taraawiixeeda marka laga baxo ha ay soo galaan ha weli ma lays gaarin wax ma arkin bacdi ha weli ma lays gaarin weli waay ha. dad ma soo galin badda heer afur lay soo galeen bisad waa dhimin yaa isgaari wallaahi wax badan wallaahi Waa meeshaan xataa hadda sida ay tahay ma ahaan jirin Een, jaamka hadda oo aad oo ziyaado u ah iyo bulshada badan aa wada arkaysid sida ma ahaan jirin hortay hadda haddaaba zaa'id waa dadkaa kordheen ah maasha allah semle waay qiimihii hore iyo qiimahan semle waay ha ha wax isbedeli ma laha laakiin bulshada aa soo badatay Bulsha- bulshada aa soo korodhay ha Ha.
inkasta oo loo diyaargaroobaya ciidulfitri almubaarak suuqyada muqdishona ay saxmad badani ka jirto haddana waxaa jira kumanaan dad ah kuwaasi oo aan carruurtooda u iibin karin dharkii ay ku ciidi lahaayeen kuwaasi oo u badan sabool iyo danyar badi ku jira xeryo barakaca oo ku yaalla gudaha iyo daafaha magaaladan caasimadda ah ee muqdisho cabdilcasiis barrow v o a suuqa xamar weyne
halkaad nagala socotaana waa v o a washington ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa sheegay isniintii shalay in la go-aamiyey xilliga la fulinayo howlgalka magaalada rafax ee ku taalla dhinaca koofureed ee qaza hase ahaatee ma shaacinin taariikhda rasmiga ah maraykanka ayaa islamarkiiba ku gacan sayray warka ka soo yeera netanyahu arrinkan ayaa ku soo aadayay xilli ay magaalada qaahiro ka socdaan wadahadallo u dhexeeya mas-uuliyiin ka kala socota israa'il xamaas maraykanka qatar iyo masar iyada oo doonaya in heshiis xabajoojina laga gaaro dagaalka qaza iyo in la sii daayo lahaystayaasha kala duwan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee v o a arrintan ay ka qortay waxaa noo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar
ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in la soo gaadhsiiyey warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa wadahadallada ka socda qaahira hase ahaatee wuxuu sheegay in uu si joogto ah uga shaqaynayo sidii loo gaadhi lahaa hadafka guud ee ah in la sii daayo lahaystayaasha israa'iil oo dhan iyo in guul dhammaystiran laga gaadho xamaas waxa uu sheegay in guusha laga gaadhaya dagaalkani ay u baahan tahay in gudaha loo galo rafax islamarkaana laga adkaado ciidamada halkaas ku sugan taasina way dhacaysaa ayuu sii raaciyey isaga oo sheegay in la go'aamiyey xilliga la qaadayo howlgalkaasi maraykanka ayaa islamarkiiba ku gacan saydhay hadalka netanyahu afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa sheegtay in aanu maraykanku taageeraynin howlgal laga fuliyo rafax waxaan u baahannahay ayay tidhi in aannu aragno qorshe lagu kalsoonaan karo oo ka hadlaya sida ay u fulinayaan howlgal kasta oo ay halkaas ka fuliyaan ayay sheegtay ku-xigeenka xogayaha warfaafinta ee wasaaradda difaaca maraykanku iyada oo intaas sii raacisay in ay jiraan walaac aad u weyn oo la xidhiidha xaaladda bini'aadannimo ee dadka ka badan halka milyan ee qof ee gabaadka ka dhiganaya magaaladaas sabriina ayaa idintaas ku dartay inaanay dhinacoodu arkin qorshaha rasmiga ah ee ku aadan howlgalkaasi arrimahan ayaa ku soo aadaya iyada oo ay magaalada qaahiro ka socdaan wadahadallo xasaasi ah oo ay ka qaybgelayaan taliyaha hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a william banis iyo mas-uuliyiin ka kala socota israa'iil xamaas iyo qatar afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka john kerby ayaa sheegay in hindise cusub oo xabad joojineed loo soo bandhigay xamaas islamarkaana haatan la sugayo jawaabta ay ka soo bixiyaan isagoo intaas sii raaciyey in ay kubaddu la taallo xamaas wixii ay ka yeeli lahaayeen kerby ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahiyo waxyaabaha ku xusan hindisaha cusub hase ahaatee wuxuu sheegay in uu yahay mid xaqiiqo ku dhisan wadahadallada la doonayo in xalka lagaga gaadho dagaalka kaza ayaa labanlaabmay tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu madaxweynaha dalka maraykanka jo biden uga digay netanyahu in uu isbeddel ku samaynayo taageerada maraykanka ee israa'iil ee ku aadan dagaalka kaza biden ayaa ka dalbaday israa'iil in ay si deg deg ah u oggolaato in gargaar dheeri ah la geeyo goobaha ay halakeeyeen dagaaladu si loo caawiyo dadka gaajaysan ee falastiiniyiinta ah islamarkaana in uu awood dheeri ah siiyo kooxaha wadahadallada si xal loo gaadho dalabaadka biden ayaa daba socday kadib markii ay israa'iil weerar cirka ah ku dishay toddoba ka mida shaqaalaha samafalka oo cunto ka qaybinayay marinka kaza kerby ayaa sheegay in in ka badan saddex boqol oo gaadhi oo sida gargaar kala duwani in ay galeen gudaha kaza arrintaas oo uu ku tilmaamay in ay tahay horumar la sameeyey balse wuxuu sheegay in loo baahan yahay in tiradaas la kordhiyo saraakiil israa'iil u dhashay ayaa la filayaa in ay maraykanka soo gaadhaan si ay u dhegaystaan walaaca uu maraykanku ka qabo duulaanka ay israa'iil qorshaysay ee rafax ma taageerayno howlgal ballaadhan oo laga fuliyo rafax sidaas waxaa sheegay john kerby isagoo intaas sii raaciyey in aanay weli ogeyn in uu qorshaysan yahay howlgal si deg deg ah looga fuliyo halkaasi
mahadsanid ismaaciil xuseen farjar oo noo soo jeedinaya warbixintii ay v o a ka qortay wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka kaza markana ciyaarihii iyo maxamuud mascad
kula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha habeen dambe qaradda yurub waxaa si weyn loo sugayaa kulamada xiisaha leh ee wareegga siddeedda ee ciyaaraha champions league laba kulan oo aad u weyn oo taageerayaasha ugu badan ee dunidu ay isha ku hayn doonaan ayaana dhacaya waxaa wada ciyaaraya kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo bayer munikh iyo manchester city oo koobka difaacanaysa iyo kooxda kubadda cagta ee real madrid oo iyadu haysata koobabka ugu badan ee horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga kooxda kubadda cagta arsenaal oo muddo dheer ay ugu dambeysay in ay wareegga sideedda soo gaarto ayaa waxay la ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta bayer munik lugta koowaad ayaa ka dhacaysa gegida imarat stadium ee magaalada london arsenaal markii ugu dambeysay oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta bayer munik labada lugood isugeyn toban iyo laba gool ayaa laga badiyey labada arsenaal ayaa keensatay halka tobanka goolna ay la timid kooxda kubadda cagta ee bayer munik haddaba kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo gurigeeda lugta koowaad ku ciyaaraysa maxaa iska bedelay waayihii sida xun bayer munik ay u dibrin jirtay ma laga yaabaa wareegga sideedda inay arsenaal ka gudubto oo isoo gudubto wareegga ciyaaraha semifinalka cabdi wahaab maxamed cali oo ka mida taageerayaasha muddada soo taageerayay kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa ra'yigiisa weydiinayaa waxa uu ka qabo kulanka caawa dhici doona cabdiwahaab soo dhowow arsenaal arsenaal maxaad filaysaa kulankan gurigiin aad kula ciyaaraysaan kooxda kubadda cagta byrmin
kulankan waa kulan aada u weyn rajada arsenaalna aad ayay u fiican tahay kulamadii hore ay isku arkeen bayer iyo arsenaal awooddu uma dheelitirnayn laakiin kulanka beri ka dhici doona saadaasha arsenaal ayaa aad u awood badan oo meelo badan haddii laga fiiriyo xagga difaaca kulamadii hore arsenaal ay dheshay difaacooda aad umuusan isku xirnayn inkastoo sanadkan arsenaal difaaceeda aad iyo aad uu isugu xiran yahay aanan dhihi karin way ka aarsan doontaa kulamadii hore tobanka iyo labada laakiin beri arsenaal rajadeeda aad ay u fiican tahay inay badiso waa tahay marka aynu ka hadlayno kooxda kubadda cagta arsenaal champions leaga taarikh badan kumala baa la yidhahdaa halka bayer munik taarikhdeedu aad u wanaagsan tahay laakiin hadda markaad fiiriso labada kooxood horyaalka jarmalka iyo kan ingiriiska awoodooda aad ay u kala duwantay arsenaal hogaanka ingiriiska haysaa bayer munik waxay u egtaa sanadka in koobka laga qaadi doono taasi mirigelinaysaa rajo ah ugu yaraan kulanka caawa gurigeena arsenaal inaad ku badan kartaan
maxamuud horta ciyaartu sideedaba sagaashanka daqiiqo adoo awood iskaleh baa lagaa badin karaa waxayna ku xiran tahay taktika oo labada kooj ay isticmaalaan iyo performancega ciyaartooyda ay la yimaadaan laakiin rajada beri arsenal ayaa awood sareysa caawa marka koley anigoo hadda qiyaasteyda arsenal saddex eber ilaa afar ebel aan jeclahay maadaama aan ahay arsenal fan iskoorkaas carab waa mid aada u badan bayer munik afar gool maad uga badin kartaa
koley koley iyaguba toban iyo laba nooga badiyeen marka maxaa diidaya inaa afar iyo eber uga badina
cabdiwahaab maxamed cali rajo weyn ayuu ka qabaa in kooxdiisa arsenaal ay kulanka caawa afar gool ku badin karto laakiin la arki doone sida ay noqoto bayer munik marka laga hadlayo koobka qaaradda yurub ee champions leaga way adag tahay in si sahlan lagaga soo gudbo kooxaha kubadda cagta manchester city iyo real madrid oo iyaguna lugta kuwaad ku ciyaaraya guriga real madrid ayaa dad badan rumaysan yihiin in kulankan uu noqon doono malaha ugu xiisaha badan ee wareegga sideedda la ciyaarayo iyadoo dad badan ay saadalinayaan in kooxda kubadda cagta ee real madrid ay ka aarsan doonto manchester city oo iyadu sanadkii hore kooxda kubadda cagta ee real madrid ka soo adkaatay koobkana sidaas ku qaaday haddaba la arki doone haddii caawa manchester city lugta koowaad si xun lagaga soo adkaado tani kula dambe waxaa mascad dawadi ku dhaafaya sidaa
mahadsanid maxamuud mascade markana gabagabadii ayaan kusii siqaynaa idaacaddeenna kusoo dhowaada qasiida nebi ammaana codka macaan ee xamdi bilan iyo gabdho la jiibinaya qasiidadaasi nebi ammaankaana waxay gabogabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waa b o a oo idinmid nabadgelya
rasuulinimaanku arkayn ma raaxaysto aniguna runiyo soo jeed ku raadiyayo mana helin runtii ruuxdaada nur kale riyadaada noo saal